Friday Review 1509-2017 dhageystayaasha qiimaha loo kusoo dhawaada Friday Review soo baxana maalin kastoo Jimcaha hase yeeshee aan ugu talagalnay maqal ahaan inaan hawada idiin soo marino toddobaadkiiba maray kusoo dhawaada First Impression waxaan toddobaadkan mar kale aada aad si aada ugu faraxsanahay dabeecadda iyo anshaxa oo ay ardayda badankooda u dhaqmayeen iyadoo aynu galna bilowga sana dugsiyeedka waxaa jiri doona shaqooyin badan ee loo baahan yahay in la qabto ilaa ay hadda si fiican ayay u socdaan waxaan rajeynayaa in ay sidaasi usii socdaan sidoo kale ardayda waxaa ka muuqata qurux badan marka ay uniform iskuulka xiran yihiin iyo sidoo kale labiska ardayda six formka oo iyagana si qurxoon usoo xirtaa dhammaantood waxay ku siinayaan muuqaal wanaagsan oo aan ahayn caruurta oo kaliya hase yeeshee sidoo kale iskuulkana uu muuqaalkiisa sidaas loogu arkayo waxaa waana inaan sidaas kusii wadnaa sanadka oo dhan haircuts waxaa waalidiinta la xusuusinayaa in ardayda aysan la imaanin dugsiga timo jar aan lahayn xariijimo ama naqshad waana inuu ahaadaa timo jaridda kaamil ah oo aan ka gaabnayn grade two oo uu u ekaado ku ekaado qoortooda ma doonayo in caruurta ka maqnaa ka maqnaadaan casharada sabab muuqaalkooda dartiisa oo ah mid aan la aqbali karin masajkaasina waxaa inoo soo diyaariyey mr collins hati oo ah hatijarka dugsigan new library bilowga teeramkan ayaa waxaa la furay labrari cusub oo ku yaala bartamaha iskuulka dhismihiisa dhismihii hore ee ars blogga waxaa laga shaqeynayay fasaxii samarka si loo dhammaystiro cusbooneysiinta dhismahaasi guud ahaan waxaa lagu rakibay hawo qaboojiyaha ee loo yaqaano air conditioning waxaa lasoo dhigay soddon kombyuutar cusub kuraas fadhi cusub oo jilicsan shalvis iyo qalab kale oo dheeraad ah natiijada waa mid la yaab leh maalgelinta maalgelintani waxay ka tarjumaysaa muhiimadda uu iskuulku siinayo wax akhrinta iyo wax akhrinta iyo buugaagta sidii horey caadiga u ahayd maktabadda waxay furan tahay sideedda subaxnimo ilaa shantii shanta galabnimo isniinta ilaa jimcaha ilaa iyo inta ay ardaydu ka dhammaysanayaan amaahda buugaagta isticmaalka kombyuutarada oo ay dhammaysanayaan wax akhriskooda reading homeworkii loogu talagalay ee la siiyey samarkii lasoo dhaafay year seven star reading test waxaa toddobaadkan ay dhammaan ardayda year seven u fariisteen imtixaankoodii akhrinta ee star reading test aada ayaan ugu faraxsanahay niyadda gaar ah niyadda qaangaarnimada leh ee ay u shaqeynayeen iyo sida adag ee ay sameynayeen ardaydaasi guud ahaan natiijooyinka ayaa ah mid dhiirigelinaysa caruurta badankooda oo gaaraya da-da akhriska ee loo yaqaano reading ageka mid kasii badan oo kasii sareysa intii laga filayay ardayda natiijooyinkooda waxaa la siin doonaa toddobaadka soo socda si ay ula wadaagaan waalidiintooda girls can create tomorrow trip arbacadii ayaa toddoba iyo labaatan gabdhood oo yar eyd ah ka qeyb galay barashada aqoonis wadaarsiga loo yaqaano learning to work oo ay kasoo qabanqaabiyeen c a technologies girls can create tomorrow si loogu dhiirigeliyo inay sahmiyaan dhammaan dariiqyada maadooyinka iyo mihnadaha ay bixiyaan shirkadda ardaydu waxay u bogeen ka qeybgalidda afar seminaar oo ka kala duwan oo ay hogaaminayeen khabiirada warshadaha gabdhaha waxay si aada ugu fiicnaayeen weydiimaha iyo su-aalaha iyagoo si geesinimo iyo faham leh guddiga u weydiinayay su-aalo oo ay aada ula dhaceen quetin time at the curve talaadada sagaaliyo tobanka sebtembar waxaa jira fursad loogu talagalday loogu talagalay ardayda da-doodu ay u dhexeyso afariyo toban ilaa sagaaliyo toban jir inay kasoo qeyb galaan maktabadda islaaw the carve ay ku taala islaaw si ay u weydiiyaan guddi xirfadlayaasha su-aalo ku saabsan arrimaha maxaliga ah waxaa la qabanayaa dhacdadaasi lixda iyo barka galabnimo ilaa toddobada iyo barka ardayda waxay sidoo kale ka qeyb qaadan karaan doodaha qaarkood oo socon doona kadib green power racing axadtii lasoo dhaafay ayaa green power racing teamkeena ka qayb galay tartankii ugu dambeeyay ee la qabtay garoonka dansfield airfield ee ku yaala sarey halkaasoo ay tobgeer race track t v showgooda ku sameeyaan bandhigooda kadib markii ay la kulmeen dhibaatooyinka batariga kooxdu waxay ku guuleysatay inay baabuurka dabaafadal rayser car uu si buuxda u shaqeeyo intii uu tartanka socday haddaba dhammaan dhacdadan waxaa halkaasi ku tartamayay oo kasoo qayb galay qaar kamid ah kooxo aada u dhee u heer sareeya hase yeeshee waxay kooxda green power ku faraxsan yihiin inay ku dhammeeyeen wareegii toddoba iyo tobanaad waxayna ahayd marxaladii ugu fiicneed ee muddo shan sano ah oo ay ka qeyb qaadanayeen tartankan kooxda ayaa si aada u jecel inay ugu mahadceliyaan master hebton taageerada uu ka geystay dhismaha gaariga tartanka waxay sidoo kale jeclaan lahaayeen inay u mahadceliyaan master powet iyo master xasan oo maalintaasi la joogay tartanka upcoming events khamiista koob iyo labaatanka sebtember waxaa jiri doona yeer eleven preparing for success evening laga bilaabo saacaddu marka ay tahay lixda ilaa lixda iyo afartan iyo shan daqiiqadood ee fiidnimo waxaa kaloo jiri doona maalintaasi welcome to six form evening baa jiri doona oo loogu talagalay waalidiinta inay kasoo qeyb galaan toddobada ilaa toddobada iyo afartan iyo shan daqiiqadood ee fiidnimo khamiis sideed iyo labaatanka sebtembar waxaa jiri doona yeer two alfucas and apprenticeship parents evening loogu talagalay kana lana qaban doono lixda ilaa toddobada kale fiidnimo haddaba dhageystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee friday review intaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo xiise leh halkani waa stuudiyaha radio islaam iyo tanesco